waad mahadsan tahay kolley halkan waxaan u joognaa baydhabo inaan dhisno maamul goboleed koofaf lixda gobol oo loo dhan yahay ayaan u joognaa ma garad waa gar marka maamul goboleedkaasna gobosha waxay dhigaysaa digil iyo marisle ayo ha marka lixda qoomiyadda ku nool ayaa gobol loo dhigay waa gar marka intaas
waxaad dhigaysaan dadka kasoo jeeda beelaha digli mirifle ee ku kala nool lixda gobol mise dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan goboladaas ayuu qorshaha yimaada
waxaan u dhibnay dadka soomaaliyeed ee ku nool lixdaas gobol
waa tahay marka ilaa iyo hadda ma jiraan xubnaad soo gaaray ergooyinkii ka qayb qaadan lahaa shirweynahaasi oo soo gaaray magaalada baydhabo
waa jiraa qaar soo gaareen aa soo socdaa kulley hawsha waa howl bilaaran marka hawsha waa socotaa
maxaa xilligan idinku dhaliyay in aad maamul gobeel maamul goboleed inaad ku dhawaaqdaan oo loo samaynayo gobolada koonfur galbeed maadaama goboladaasi intooda badan hadda iminka ay maamulaan xarakada al-shabaab
middaas waxay tahay marka hore dawladda hadda la dhisay dawladda dhexe waa dawlad federaal ah marka haddii dawladda federaal tahayna ee qoomiyad kasta oo ku nool gobolada waa inay isku imaadaan oo ay dhistaan maamul goboleed ayaga u gaar ah waarc ayaa hadda oo oo arrintuu tahay
marka waxaad ka warantaa dhinaca kale maamul goboleed la yidhi jubbaland la magac baxay ayaa waxaa laga sameynaya magaalada kismaayo sidoo kale waxaa qabanqaabinta ka socotaa kismaayo iyo nairobi iyo meelo kamid a gobolada saddexda gobol ah adinkuna hadda waxaad leeyihin lix gobol ayaan u gudbaynaa marka arrintaas isku waafaqaysaa
kolley annagu waxaad ka hadli karnaa an annagana khuseeyo annaga hadda waxaan halkaan u joognaa baydhabo inaan u yeerno qoomiyadda soomaaliyeed oo ku nool lixda gobol ee aan dhisano lixdaas gobol annagoo wadajir ah taas ayaan u joognaa marka taas ayaa na khusaysaa laakiin wax kale anagama na khusay
arrimahan ku saabsan maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya wax xiriir ama kala samayseen madaxda ugu sareysa dawladda
kolley arrimahaas waa jiraan waa socdaan si hadda midaas faahfaahin dheer hadda maka bixi karo laakiin arrin oo dawladda og tahay ayaa tahay arrintaas
dadka qaarkii waxaa dhici karta in aysan ka warqabin lixda gobol marka suldan waxaan jeclaan lahaa lixda gobol ee maamul goboleedka loo sameynayo bal inaad aftaaga ku dhusatid
wax la og waayo qof aan ogeyn male marka lixdaas gobol oo koonfureed cid kasto ama qof kasto ha yaraadee ama habeen haweynaadee marka waa ogyihiin waa wax la dhashayo wax hadda oo loo baahan in la cayimo ma aha
markaa rajayn tele ayaad ka qabtaan in hawshaasi sidii loogu talagalay ay u qabsanto
rajo fiican rajo fiican ayaan qabnaa inay qabsanto hawshaani haddii alla idmo insha allah ilaahi hadda xubnaha soo gaaray magaalada baydhabo ugu dambeyn waa imisaa tiradooda
lama koobi karo dad fara badan ayaa joogaan oo ka yimaadeen goboladaasi marka dadkana waa soo socdaan